maalintii shalay waxaa duleedka xamar gaar ahaan inta udhexaysa muqdisho iyo afgoy ka dhacay dibidbax ay dhigeen gaadiidyada isticmaasha waddadaas kaasi oo ay kaga soo horjeedeen waxyaalo askar shisheeye u geysteen waddada laamiga gaadiid taango ay wateen ciidamada shisheeye ayay marsiin laamiga wuxuuna geystay waxyeelo taasi oo ay ka hor yimaadeen gaadiidleydu iyagoo nakadgeliya socodka ay ku jireen askarta shisheeye isna hortaagay gaadiidkoodii qaar ka mid ah gaadiidleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay u geysteen ciidamada shisheeye iyagoona sheegay inay iska dhicin doonaan maanta waxaan joogaa mudaaharaadkii waxaan joogaa laamigii taangiga saan loogu maaragtay ii sheeg laamigii taangiyaal saan ugu samaynayaan marka wax alla waxaan ka yeelaynaa maaha annaga marka waa inaan iska qabannaa iska qabannaa waa kaas gaarigayga waa kaasa waa loo dhigaa taangiyaasha taangiga baawuran u dhigaynaa dhibka aragta laga soo maray hadda haddaan shacabna annagaa haysana nimankan taangi in laamiga lasoo marsiiyan ilaahay xaqiisa maaha marka shacabku waxa waaye waa inuu isku tashada insha allah haddii ilaa yidhaahdo dhibaato kastaa nagu dhacdo wixii laamiga googoyna waa kasoo horjeedaa dhibkaan ka soo marnay lama soo koobi karo deex aan maraynay dadku waa rafaadaayeen baabuurka dibkeeda waa eberay noqonaysa marka in laamiga dhibkaas yar ujuudigaas lagu dhisay in maanta taangi la marsiiyo waa wax wax la aqbali kara maaha waana iska dhicinayna insha allah haddii ilaa yidhaahdo si kastaba ha haatee ciidamada shisheeye ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan muqdisho ee dowladyadeeda ayaa marar badan jidacdayaasha caasimada ku jiray gaadiidka shacabka noocyadoo kala duwan iyadoona ay mararka qaar dhacdo inay waddooyinka burburiyaan aynay marsiyaan baabuur taangi ah kuwaasoo marka falka geystaan lahayn cid la xisaabtanta maadaama dowladda federaalk iyagu maamulaan oo ay u taliyaan